talada koowaad waxay ahayd haddii la hayo lacagihii haddii la hayo amnigii la sugi karo xitaa in waktigaa roosa ku filnaanoo loo baahan yahay lix bilood oo january iyo february ay dhacaan doorashooyinka laba waxaan soo jeediyey haddii aan dhaqaalihii lahaynin amnigiina aan la sugi karin in lagu noqdo habkii laba kun iyo labaiy tobankii boqol iyo soddon shantii oday loo yeero ay soo xulaan xildhibaanadii taas waxay keenaysaa in september ka horba xildhibaanadiina lasoo xulo madaxweynihiina la doorto tobanka september iyadoona wakti hal maalin lagu dayo midda saddexaad lasoo jeediya waxay ahayd haddii weli lagu dhegdan yahay in la qabto sharciyad ka xoogatii laba kun iyo labaiy tobankii oo afar iyo toban kun oo qofintala isu keeno ay xildhibaanada laba boqol sabaatan shanta ay dooranayaan dhaqaalihii iyo amnigii si loo sugan wakti u baahan yahay in dawladda hadda jibto hal sano loogu daro intaas ayay ahayd horta go-aankii aniga talooyinka aan soo jeediyey weliba aan eri waa taladeedii waxaa loo baahan yahay in laga doodo laga niqaasho shacabkana ay taladooda kusoo biiriyaan ku daraan inta aysan madaxda go-aanka qaadan baydhabo go-aanka lagu gaaray oo madaxda muxuu ahaa qarankii madaxda dowlad goboleedyadu in muxuu ahaa lacag loo baahan yahay lagu fuliyo doorashooyinka ayna u bandhigeen beesha caalamka waxaa moodaa beesha caalamka markii ugu horeysay in ay la yaabeen soomaali wada socoto oo si timaanaysa lagu fulin karo doorashooyinkii taas runtaani waxaan u arkay waxaan macquul ahayn sababahana wax kale ma ahayn guutaalow kow waxaa la abuurayaa in la yidhaahdo xildhibaankii kursigiisu waa iibsanaya oo shan kun ku iibsanaya oo runtii ka fog mxua dimuqraadiyadda iyo nidaamka labo waxay fursad keenaysaa oo keliya dadka lacagta haysto saddex waxay keenaysaa meesha la rabay in corruptionkii ama musuqmaadka lagu yareeyo way sii ziyaadinaysaa arrimahaas o dhan marka waxaa u arkay inaysan macquul ahayn qofsamaya oo rabo xil in lacag la weydiiyo taladan soo jeeda waxay ahayd haddii lagu kasban yahay in lacago gudaha laga abuurooyo oo aysan beesha caalamka lacag ahaynin in baarlamaanka lacag lasii deyniyo hadda xildhibaanka markii la doorto kadib voluntar waa ku bixin karaa lacagtiisiyo oo qaranka haddii loo isticmaalo taasaa ahayd taladan soo jeediyey